wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada iyo hoolo dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed maxad maxamed ciise iyo wefdi usoo hogaamiyo yoweybadeerina degmada afgoye gobolka shabeellaha hoose wefdiga oo ku mid hayeen taliyaha booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo booliiska gaarka ee gobolka iyo weliba magaalada hakadhowaaye gudoomiyaha degmada afgoye ku-xigeenada gobol iyo degmo iyo oona kormeereen kawaanada hilibka ee degmada afgooye oo ku mid ah dadka ka shaqaysado kawaanka hilibka ee degmada afgooye ku hadalay sida markaas use kawaanka iyo caqabadayo markaas kula kulamayaan bismillahi waxa uu u baahan yahay kawaanka dhismo waa soo daadinaya biyihiis waa soo daadinayaan iyo xoolihiina oo qaali waaye lama koobi karo ma dhowo baahidan baahidaas ganacsiga hadda hoogaa yar hilbaha banaanka loo qaada inta loo inta ma lagu qala inta waa lagu qiibina oo lagu cabirale roob waa soo deynaha jingadooyin roob waa soo deynaya
dhanka kale gudoomiyaha degmada afgooye iyo waxaana ku mid a ku-xigeenadiis iyo weliba siyeedii handhawaayna wasiirka iyo oona sharaxaad ku biyeen sida markaas iyo inshal dareeraan arrimo hoolo ee degmada maanta waxaan soo dhaweyneynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanuunada xoolaha waxaan kusoo dhaweyneynaa degmada afgooye wasiir soo dhawow in muddo ah waan ku sugeynay haddaan nahay maamulka degmada afgooye iyo inta iyo deegaanadiisa sidaan ognahay degmada afgooye waxay caan ku tahay dhirta iyo dhirta iyo daaqa iyo waxa waaye waa waa xoolole iyo berley markaan soo koobo waa soomaali soomaaliya oo dhan waxa waaye waa waxay ku tiirsan tahay waa waa dhir iyo daaq iyo waxa waaye waa xoolole iyo waa beerley muhiimad gaar ah inaan inaan leedahay inaan noo imaadid baahida degmada iyo waxa waaye waa lama soo koobi karo waxaan rajeynaynaa imaantinkaaga inuu wax weyn ka bedeli doono markii loo eego ganacsiga suuqa meeshii oo laiskugu imaanayay soomaaliya oo dhan suuqeed ugu weynay gobolka koonfurta soomaaliya wuxuu ku yaallaa degmada afgooye annaga waxaa ilaahayna makaniyey gobolka soomaaliya gobolka ugu dhaqaalaha badan leh ee ah gobolka shabeellada hoose adiguna waxaa tahay wasiirkii nagu matelaya isteedka koonfur galbeed wasiir ku-xigeenkii wixii aad noo wado wixii oo ninka la yidhaha nagala rabo intaba waxaan ku leenahay wasiir soo dhowow waxaan rabnaa hadalka in la badiyo ma rabno waxaan rabnaa inaan muhiimadda ka aadno waqti badanna ninka la yidhaahdo howlaan soo hayno ilaa maanta waa isla soconay marka waxaan leenahay wasiir soo dhowow wixii aad noo wado iyo wixii nagala rabay intaba haddii aanawasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha maxamed maxamed ciise oo isagu maanta ay si gooniya ay ugu shidan tahay meeshu oo aan hawshiisa meesha soo dhaweyntiisa aan u wadno wasiir waxaan kaa rajaynaynaa inaad degmooyinka kaleeto oo gobolka shabeellada hoose uu ka kooban yahana aad sidaanoo kale usoo booqatid wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada iyo hooloo dhirtay daaqa koonfur galbeed maxad maxamed ciise iyo weliba use amar kabiyey in hoolo langmarayno xubin caafimaad dhaniin gudbii korna magaalada muqdisho kan kale xigtana waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo fursaddan anoo ka faa'iidaysanayo inaan baaq u diro dhammaan deegaanada ama degmooyinka shabeellaha hoose waxaan rabnaa haddaan nahay wasaaradda xanaanada xoolaha neef aan la baarin ama caafimaadkiis la ogaanin aan badqabkiis laga warhaynin in uusan u gudbin gobolka banaadir runtii waxa waaye haddii meeshan haddaan la ogaanin xabaalo xoolaha caafimaadkooda haddaan la ogaanin ama aan la baarin ama aan laga warhaynin dhibaatooyinkooda ama dhibka dadka uu keeni karaan xoolaha waxay leeyihiin cudur laga qaaday leeyihiin dadkana cudur laga qaaday leeyihiin marka waxaan rabnaa anagoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dhaqaatiiraa joogto iskuduwihii xanaanada xoolaha jooga maamulkii degmadaa jooga laamihii amniga maamulkii gobolka kulligaa jooga taliyaashii ciidamada kulligaa joogaan marka waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno badqabkaas xoolaha ujeedka kormeerkai ahaayey in la ogaada caafimaadka hoolo deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo oo la lakaalado wasaaradda xanaanada iyo xoolo ee dowladda koonfur galbeed